madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxauu bulshada soomaaliyed ugu baaqay inay ka shaqeeyaan horumarinta waddankooda iyo sidii ay u xoojin lahaayeen midnimada dhexdooda ah si loo helo midnimo soomaaliyeed oo waarta qofka bini aadamka kuma raba haddaad tiraahdid waxa keliya aad ka fili karti waxa adna kuma rabo kuma raba iyo kuma rabana waa dee wixii uu ilaahay aad iyo aad uga digay walaa tafaraquu tadhabar riixukum tii laga yeeri waay marka dadku in oo las dhegaysto ra'yi waa lagu kala duwanaa kanaa bini aadanaan nahay isku qalbi ma ahin isku aqoon ma ahin isku maxaanku irahdaay khalfiyaad iyo baagga meeshaan ka nimida isku mid ma aha waa kala ra'yi duwanaa karnaa ilaahay aanu ummadda u sameeyey inay kala ra'yi duwanaato laakiin ilaahay ummadda kitaabkaas u keenay inay ku midowdo guryahooda iyo shu-uuntooda iyo amuurahooda iyo sida ay u dhaqanayaan iyo sida wax iyagaa garanaya laakiin halka wax ay ku midaysan yihiin ha kala midab duwanaadaan ha kala muuqaal duwanaadeen ha kala ra'yi duwanaadeen laakiin meel lagu midoobo ayuu ilaahay noo yeelay meeshii lagu midoobayay haddii aan ku midoobi weyno mushkiladeennu markaasay bilaabanay waana maalin dhaweyd saan u sheegay dadka soomaaliyeed inay midoobaan oo hal dhinac ay u wada jeestaan hadday tahay siyaasad iyo hadday tahay dhaqaalo iyo hadday tahay amuuro ijtimaaci ahoo bulsho dhammaan waxay ku xiran tahay culimada siday noqdaan culimmadii oo iswadata isu dhinac ujeedda isla socota isdhowraysa haddii dadku ay arkaan waa isdhowrayaan waa isdhowrayaan ayaguna waana isu hir waana isqaadanayaan marka sidaas daraaddeed wax la faro waa ka in la faro waa ka weyntiin laakiin kelmaddii ahaydee midnimada midnimada hoolkan aan isugu nimaada ma aha midnimada xagga qalbiga iyo fikirka iyo dareenka iyo waaye aan ka midowno amuurahaas midnimoo dhanna halsi ay ku timaadaa dulqaaday ku timaadaa haddaan laysu dulqaadan lama midoobi karo nin walba sida uu rabaa haddii in la wada noqdo uu rabo lama midoobi karo anugu waa inaan ku qancaa sida aan rabo iyo sidaan wax u arko inaan la iila wada arkaynin oo dad si ka duwan u arka ay jiraan marmarka qaarkoodna laga yaababa sidaan anigu u arko sidaas inay ka fiican tahay qofka kale u arkaya in la isdhegaysto marka haddii la kale ra'yi duwana xataa laisu sheego ln aniga kulama qaban ra'yigaas ahlan wasahlan aniga saasaan qabaa waa las mid saddexaadaa laga yaba inu yimaado iraniya ninkaana kaa saxan ku yiraha laga yaabaa marka in maxaan laakiin wax dhan waxu asala inaanan caroonin oo aanan dhihin mo muxuu muxuu ku dhinac marayaa wixii saxdahayba u sheegtee mu muuqaato inaadan dhihinaa la rabaaye lagu noqnoqdo oo lagu celceliyo oo lagu waxeeyo